kulankan oo si wada jir ay u fadhiyeen xubno ka kala socday guddiga gurmadka abaaraha dowladda federaalk soomaaliya iyo heer dowlad goboleed ayaa waxaa shir gudoominayay ku-simaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi kulanka oo sidoo kale ay fadhiyeen maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka abaaruhu ay halikeeyeen ee xilligan ku jira kaamamka kala duwan ee ku yaala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana guddiga gurmadka abaaraha ee dowladda federaalk soomaaliya warbixino ay ka dhageysteen kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba guddiga gurmadka abaaraha ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya warbixintaasi oo ku saabsaneed xaaladaha nololeed ee xilligan ay ku sugan yihiin dadka soo barakacay guddiga gurmadka abaaraha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa gebagabadii kulanka lacag tir ahaan gaaraysa boqol iyo konton kun oo doolarka maraykanka ku wareejiyey maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan guddigii loo xilsaaray abaaraha ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim aadan sate oo xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa gebagabadii warbaahinta ugu warbixiyey lacagaha ay soo gaarsiiyeen maamulka koonfur galbeed iyo waxaa looga talagalay in lagu qabto
waxaan u soo gaarnay halkan maanta oo ilaahay ku mahadsanay naloogu soo dhoweeyey oo ayna soo dhoweeyeen golaha wasiirada xildhibaanada maamulka degmada iyo guddiga guddiga gurmadka abaaraha heer dowlad goboleed iyo kusimaha madaxweynaha soo dhoweyntaasi waxay maaragtay wanaloo waxaa loo sameeyey annagoo ah ka socnay guddigaasi waxaan u soo gaarnay halkan inaan soo inaan maaragtay la qaybsanno dadka dadaalka ay wadeen halkan guddigaasi ay wadeen waxaan u keennay xoogaa lacagah oo maaragtay lacagtaasi jeeg ahaan ayaan u wadnaa waxaanu ku wareejin doonaa guddiga gurmadka qaran guddiga gurmadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mar alla markaan ka soo degnay eerboorka oo si wanaagsan oo loogu soo dhoweeyey waxaan shir la galnay kusimada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddiga gurmadka koonfur galbeed gurmadka abaaraha koonfur galbeed soomaaliya qeybihiisa kala duwan warbixin kala qaadasho iyo isu warbixin iyo is abdheyt garayn kadib waxaa loo ballamay insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan in aan maaragtay booqasho ku tagno meelaha ay dhibaatadu ka jirto sidoo kale lacagaha aan wadno oo jeegahan aan wadno aan ku wareejino guddiga insha allah waqti dhow ayaan berri ayaan wareejin waqti dhow ayaan wareejin doonaa haddii ilaa hidmo waxaan isku dayi doonaa insha allah in culeysyada meelaha ay ka jiraan aan aan soo aan soo booqan doono dabcan lacagta waa lacag gaaraysa boqol iyo konton kun oo dollar hase yeeshee guddiga si official weli uma wareejinin insha allah saacadaha soo socda ayaan si official ama rasmi aan ugu wareejin doona haddii ilaa hidmo lacagtan maanta guddiga gurmudka abaaraha ee dowladda federaalk soomaaliya ay ku wareejiyeen guddiga gurmudka abaaraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tir ahaan waxay gaaraysay boqol iyo konton kun oo dollarka maraykanka waxaana ay ku soo beegmaysaa xilli magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay soo gaarayaan qoysas aad u fara badan oo saamaysay abaarta islamarkaasina wejiyadooda laga dheexin karo darwufaha adag ee ay weheliyaan